inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan marka la gaaro xilliga anfurka inta badan dadka waxay isticmaalaan cunooyin kala duwan oo caafimaadka mararka qaarkood dhibaato ku ah haddaba doctor cali mucu aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay in xilliga anfurka aan wax badan la cunin islamarkaana layska ilaaliyo biyo badan oo qabow ah ugu fiican oo la cuni karo marka horta ramadaanka waxaad ogaanaysaa maalinkaasoo dhan ayaad gaajeysan tahay maqhribkii markii la adimo soomaalida waxay u badan tahay galaas biyo horta qabow igu dhufo oo caloosha ku shub qabowga badan caloosha waa u daran yahay hal galaas biyo oo dhan haddaad cabtidna caloosha waa u daran yahay maxaa loo baahan yahay haddii aad cabayso biyo laba ama saddex hambuuq kabo saddex keliya markaas kadib shaah ama wax lamid ah kuleyl maaragta haddii qaxwada aad cabto ama qaxwada oo timir aad ku cunto markaas caloosha wax kulul ayaa u roon wax qabowga uma roona lama rabo caloosha culeys bay ku keenaysaa taasna lama rabo marka tartiib marka cabdiraxiino waxaan kuu sheegaa mataqaanaa dhulka muslimeedka dhan waaye soomaali keliya maaha habeenkii cunto oo dhan baa la keenayaa inta qab qab qab qab qab qab markaas ma la dhaqaaqi karo finish waa fariisanayaa cudur dhan meeshuu ka imaanaya meeshaas calooshaa dhibaata kaa qabsanaysa beerkaa dhibaata kaa qabsanaya maxaa dhacay meel maanta oo dhan ay waxba la-ayd hal mar aad ku shubaysaa oo dhibaato fara badan baa imaanaysaa marka waxaan leeyahay cuntada marka kow aada bilaabayso ama biyaha kow tartiib hal saac kadib markii aada cunta yaryar ay caloosha gasho caloosha ay aragto cuntooyin ay gasho markaas biyo waa cabi karaysaa weliba habeenkaas waxaa la rabaa ilaa hal liitar iyo bar oo biyo inaad cabto sidii aad maalinka dambe jirkaaga aan biyaha adan u baahnayn waa in biyo badan cabtaa laakiin biyaha maaha kow markaad afurayso waa markii aad afurto kadib ka bacdi aad bilaabaysaa marba xoogaa marba xoogaa ilaa saxuurta biyo markasta cabaysa saasaa loo baahanya dhinaca kale waxa uu ka hadlay dhakhtarka waxyaabaha sababa inuu siyaado gaaska inta lagu guda jiro xilliga ramadaanka markii la afuro mataqaanaa saambuuska soo qabso burka soo qabso timirta soo qabso mashaarada soo qabso bariiska soo qabso hilibka soo qabso mataqaanaa qaraha ku dar cambahana ku dar marka dadkii waxay cunayaan caloosha wax ayna qaadi karin caloosha culeys badan baa la saarayaa haddii culeyskaas uu fuulo waxaa imaanaya maaragta caloosha inay jiitanto gaaska inuu farabato gaas fara badan inuu yimaado marka gastritka kaasaa keenaya xataa nabaruu keenaya alsaruu keenaya gastritiskaas iyo alsar duwadeni iyo alsar gastriti wax la dhaho ayuu keenaya marka hadduu alsaradaas yimaadaan xanuun fara badan qabanaya aadan cuntadana ka cuni karin
si kastaba ahaatee dhakhaatiirta badankood ayaa ka digaya in marka la gaaro xilliga anfurka aanan cuno badan la cunin iyo biyo qabow ah oo xaddhaaf ah si loo ilaaliyo caafimaadka dheefshiidka iyo jirka